Ciidanka booliska degmada Balad Xaawe ee gobolka Gadaa ayaa ayaa mugan wadiya dadaala iyo kuweydiiyayanga iyo kaqowdanga dhalinyarada muuqaalada xun iyo sawirada ka faafiyayanga baraha bulshada waxaana kumid ah xabsiga lanta xabeysada booliska uuse sheegaya waxaana kumid ah shacabka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gadaa ayaa booliska ku bogaadiyanga ka hortagowka anshax xumada iyo kubcinta bulshada in arrintaasi lagu ka hortagaa maadaama bulshada iyo xukunyiya kuwa laga kortaa anoo sheekh maxamuud oo odayaalka degmada buulaha oo ka mid ah waxaan soo dhowaynayaa dadka faasiqiinta oo fidnada soomaali ku dhex wado biliiska soomaaliya hadday gacan ku dhigeen ha jireenoo ha joogeeno waa inaana sii wadiin waxaa ilaahay diintiisa ay macnaha xaaraantinimaysa waxa ku dhaqanaya yah waa in tilaabo lala qaado oo maxakamad deg deg la saaraa anigoo degmada buulaxa u jooga yaa maanta arrintaas waa soo dhowaynaa boqolkiiba boqol meel kasta degmo kasta iyo gobol kasta waa in waxaa xunka oo facebookyaalka yaa shilinka ku raadsana waa in shaqa laga qabto oo weli arrinta laleeya dayta waxaan ba dhihilahay shan shan sanaa la xukumo oon gedid lahayn tallaabadaas ay dawladda qaaday waa tallaabo fiican haddaan hadda wax laga qabanna waxaan u malaynayaa jiilka dambe oo dadkan ka yaryar bay dhibaato u tahay marka arrintaanna waa arrin wanaagsan laakiin waxaan u malaysaa in waxyaabo yar ay ku dadbaayaan dadka qaar oo qabiil ay u beddelayaan wixii wanaagga laga waday oo ayaga dantooda ahaa oo ilmihii ka dambeeyo iyo kuwii haddadaanba ah wixii u roonaabaa dadka waxay ku lifaaqayaan ayadoo lala dirirayo musuq maasuqa iyo waxyaabaha oo guraha bulshadan aan u fiicnayn ilmaha yaryaroo hadda soo kacayo wax fiirinayana aan u fiicnayn yaa waxaa moodaa markii ka laga hortegayey oo xag diiniyan xitaa looga hortegay waajib ay tahay wallaahi barnaamijkaas horta barnaamij baa hor loo baahnaan waayo oo horta barnaamijkaas waan soo dhaweynaa fiican waayo barnaamij in mataqaanaa ee kolor in la qabta ee hetada kalena ay sheegeen marka saasay tahayna aad baan u soo dhaweynaya barnaamijka shaqaas aad buu mataqaanaa u falgalay barnaamijka barnaamij fiican waayo barnaamij dhanka diinta iyo dhan walboo ka fiican waayo aad iyo aad baan usoo dhawaynaya barnaamijkaas ku boorinaya inay horey u socdaan wixii anshax dare wixii tugnimo samaynaya iyo wixii dhaqan xumo samaynaya in lasoo qabto oo tallaabo sharci laga qaado mideeda kan dhaqanka iyo diinta suban uma fiicna in mataqaana samaynayo anshax darada in la sameeyo lasoo afjaraan leeyahay dowladda aniga wix buuq iyo khallaas wadaba micnaha diinta ka soo horjeeda sideedba hala soo afjar wix dhaqan xun nidaam xun ku socda hala soo afjaro sideedaba ilaa iyo waddo wanaagsan laga helaayo meeshay ku habboon yihin ha lagu haayo waxay caddaynaysaa marka booliiska dhaqdhaqaaqooda iyo alxiriiriyada uu la leeyahay laamaha kale ee booliiska inay qoto dheer tahay oo aysan yarayn sidaa awgeed ayadana waxaan leeyahay taa waxay keenaysaa qof walba afkiisa inuu ilaashado oo xumaan iyo kicin baraha bulshada dadka asagoo isticmaalaya inay noqoto mid uu ka waantooba ayay noqonaysaa waana dhiirigelinayaa barnaamijyada noocaasa dadka anshax xumada iyo dhaqan xumada ka wadana ayagana waxaan leeyahay ka waantooba diiniyan idinma ficno dhaqan ahaan idinma ficno dadnim ahaan idinma ficno waa wax taariikhda idiin galaya oo boqol sano soo socota laydinka daawan doono ayadoo soomaaliya isaan ka hormartay hadhowna waxaa u noqonaysaan villainisa u noqonaysaan oo dad hirosa noqon maysaan ayaan leeyahay taa intaasaan ka leeyahay